bandhiga caalamiga ee bugaagta hargeysa ayaa saaka bilaabmay waxaana furay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici waxaa ka qayb gelaya marti tiro badan oo ka kala yimi magaalooyin badan oo kuwa soomaalida ah kuwa afrika iyo guud ahaan dunida iyagoo ay weheliyeen suugaanyahan iyo qoraayo badan doctor jaamac muuse jaamac oo aasaasaha xarunta dhaqanka ee hargeysa waxaa bilaabmay koob iyo toban guuradii iyo bandhiga caalamiga ee bugaagta hargeysa waxaa sanadkan xoog noo farax geliyey maaha oo keliya tirada dadka kasoo qayb galay oo aada u tiro badnaa maaha oo keliya in xaruntii dhaqanka hargeysa meelay leedahay lagu bilaabay oo guri ay leedahay degantahay laakiin waxaa aada aniga gaar ahaan farxii geliyey umadii joogtayba in afar iyo labaatan markii dambe aanu sheegnay afar labaatan dal baa nala jooga inay soo baxeen saddex dal oo kale dheheen toddobiyo labaatan baanu ku joognaayey ma nihiin afar iyo labaatan dal oo keliya mawduuca sanadka waa run oo sanad kasta mawduuc gaara baa lagaga hadlaana waa waxna oo cusub marka sanad kasta wax cusub baa jira xikmadda ama murtida ama ereyga wisdom ee afka ingiriisiga waa mawduuca lixdan cisho oo dhanka wada hadli doono hadday tahay doodaha hadday tahay dalka martida ah oo xikmadda ka dambeysa dalkaasi inuu darajo intaa lee gaadhay ay muujinayso inay xikmad ay leeyihiin ay ku dhaqeen sidaa sanad kasta aan sheegay dalbaa martiya dalka sanadkani waa ruwanda
bandhiga caalamiga bogaagta hargeysa waxaa jooga marti badan oo ka kala timid mandaqada wadamada ku yaala bariga africa ama geeska africaba waxaa ka mid ah dad tiro badan oo ka socda jamhuuriyadda jabuuti mid ka mid aan la taagnahay magaca walaal magacaygu waa fadxiye xasan muuse walaalo fadxiyaay waa timaadeen waa kasoo qayb gasheen bandhiga caalamiga buugta hargeysa bal ka waran wallaahi waxaanu kaga soo qayb galnay bandhiga buugaagta ee hargeysa anagoo ah geediga buugga ee jabuuti ee caravam books kuna soo bandhignay buugaag badan oo aan daabacnay oon hirgelinay waxaanan u aragnaa bandhigan wax wallaahi qurux badan oo geeska africa xoog u soo jiidanaya oona horumarinaya buugaagtii africa siiba laga qoray ha noqoto ajanabi ha qoro ha noqoto in wadani ha qoro laakiin meel gaadhsiinaya yacni sare buuggii laga qoray geeska africa geedigiinan bugaagta jabuuti marka laga yimaado waxaa jira wafuud kale iyo xubno kale oo jabuuti ka socda oo iyaga laftooda qaybaha kala duwan ee bulshada iyo jaamacadaha ka socda waa markii imsaadaad halkan timaadaan ani ahaan waa markii labaadan ka qayb galo sanadii hore ayaan ugu horeyn keenay hadgeediga buugga oo xilligii un la asaasay sanadana waa si ballaadhan ayaan uga soo qayb galnay
dhalinyar badan oo kale ayaa jira qorayaal hal abuur iyo sidoo kale suugaanyahan waxay ka kala yimaadeen magaalooyin kala duwan oo jigjiga ka mid tahay qaar ka mid a dhalinyarta jigjiga ka socdaan la taagnahay magaca walaal waxaa la yidhahdaa khadri jibriil waxaan ka socdaa naadiga curis ee magaalada jigjiga waxaan u nimid inaan ka qayb galno hargeysa international books fair ujeeddada aan u nimidna waxa weeyaan inaan ogeysiino dadkanaan la dhaqanka iyo afka nahay waayo soomaaliynu wada nahay maadaama soomaali wada nahayna somalilan iyo jigjiga waa wada soomaali uun sidaa kadaalikeed waxaan u nimid inaan kusoo bandhigno gabayadayada qorayaasha qaarkood baa iyaguna ka yimid jigjiga magaca wala magacayga waxa la yidhaha khadar cali ibraahim waxaan ka socdaa jigjiga naadiga curis waan ku farxsana inaan hargeysa nimaadno waxyaabo badan oo naga dhinaa waan aaminsanahay inaan kala noqon doono halkan oon ka faa'idi doono waxaan ka xunay intii horena soo dhaaftay laakiin hadda waxaa fursad noo ah insha allah sanadkii koowaad tobanka sane dambe soo socda haddi ala tobankii hore dhammaadeen inaan wax badan haddii aan la yidhaahdo ka qayb qaadano waxaa sidoo kale aan inkastoona aan la imansay khadar sheegtay buugaag waxaan la nimidnay rag waxyaabo culculus sida oo gabayo badan sidaan la nimidnay meesha sidoo kale insha allah waxaan kusoo bandhigi doonaa meeshana warbixintayada iyo saaan u dhisannahay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa